golaha dowladaha khaliijka ah oo uu shir ugu dhammaaday dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay in amniga dalalkooda uu yahay mid hala sidoo kale bayaanka shirkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in xuutiyiintu ay halis ku yihiin amniga mandaqada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda magaalada qaahira xuseen saxnuuni
xogayaha guud ee golaha iskaashiga dowladaha khaliijka naayif al xajraf ayaa sheegay in shirmadaxeedka dalalka khaliijka in ay isku raaceen in aan la kala qaybin karin ammaanka iyo nabadgelyada dalalkaasi xogayaha guud ee golaha khaliijka ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii uu soo idlaaday shirka dowladaha khaliijka oo ka dhacay dalka sacuudi arabiya naayif al xajraf ayaa intaasi ku daray in shirmadaxeedka dowladaha khaliijka ay hoosta ka xariiqeen sii socoshada habdhaqanka kooxda xuutiyiinta inuu ka dhigan yahay khatar ku wajahan xasiloonida caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan ayaa dhankiisa ka xaqiijiyey in shirmadaxeedka labaiyo afartanaad ee khaliijka ee ka dhacay magaalada riyaada in lagu gorfeeyey arrimo badan oo gobolka iyo caalamka bayaanka ka soo baxay shir madaxeedka dalalka khaliijka ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay didmada in dowladda iiraan weli ay haysato saddex jasiiradood oo ka tirsan dalka imaaraadka carabta beesha caalamka waa in ay si dhab ah ula macaamilaan faylka nucleerka ee dowladda iiraan sidoo kale waa muhiim in dowladaha khaliijka qayb ay ka noqdaan wadaxaajood kasta oo caalami ah oo lala yeelanayo dowladda iiraan ayaa lagu yiri war murtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka oo sacuudi arabiya ay martigelisay shirmadaxeedka golaha khaliijka ayaa ammaanay socdaalka dalalka khaliijka uu ku maray dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan bayaanka ka soo baxay shirkaasi ayaa lagu adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha laga gaaray golaha iskaashiga khaliijka iyo muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada looga hortegayo musiibada cudurka coronavirus sidoo kale warmurtiyeedka shirka dalalka khaliijka ayaa lagu taageeray dadaalada ergeyga qaramada midoobay uu ku doonayo in xal siyaasadeed lagu soo afjaro xiisada dalka yemen bayaanka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaaladaha dalalka libiya ciraaqa lubnaan iyo weliba xuquuqda biyaha webiga naila ay ku leeyihiin dowladaha masar iyo suudaan in ay tahay mid lama taabtaan ah shirmadaxeedka labaiyo afartanaad ee dalalka khaliijka oo lagu soo gabagabeeyey qasriga dirciya ee waqooyiga magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda lixda dal ee ku midaysan golaha iskaashiga khaliijka ama wakiiladooda kaasoo looga hadlay xoojinta iskaashiga dalalkaasi iyo ka hortaga caqabadaha ka allowsan mantiqada xuseen saxnuuni v o a qaahira